dhegaystayaal toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu uga hadlaynaa abaaraha laga digayo ee ku soo fool leh soomaaliya barnaamijka waxaa igala qaybgelaya mukhtaar sheekh xuseen jimcaale oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowladda federaalk soomaaliya oo ku sugan muqdisho mukhtaar kusoo dhowow barnaamijka martida ridwan waan ku dhowahay waa mahadsan tahay waana mahadcelinayaa v o a ugu horreyn waxaan jecelahay bal inaad warbixin kooban naga siiso waxyaabaha laga digayo gaar ahaan qaramada midoobay ee ku saabsan dhibaatooyin inay ka dhalan karaan abaaraha kusoo foolle soomaaliya gaar ahaan macluul xoog badan
abu waa mahadsan tahay ridwan waxyaabaha laga digaayo waxaa ugu xooga badanna waxa weeyaan waxa loo yaqaano cunno yari laga baqayo inay soo food saarto dalka soomaaliyeed cunno yaridaas oo ka dhalatay labada xilli ay soomaalidu roobka sugaan haba kala xoog badnaada roobka uu ku geeyo beerta oo beertii u horreysay oo octoobar ilaa iyo la filanayo december two thousand eighteen oo sidii la rabay aanu noqonin iyo guga oo soo baahay labadaas xaaladood ayaa waxay dadka ku sal kaliftay walaac ama hay-adaha humanitarianka ka shaqeeyo iyo wasaaradda kulugta leh wasaaradaha kulugta lehba in ay suurtagal tahay inay soo food saarto dadka soomaaliyeed macluul ama waxyaabaha loo yaqaano cunno yari inkastoo hadda weli aanan aysan taagnayn xaaladii macluusha aan weli la gaarin laakiin waa saadaal iyo kadigid waa gartay qaramada midoobay waxay leedahay malaayiin qof ayaa suuragala in haddii gurmad deg dega aan la helin ay wajahaan macluul daran guud ahaan soomaaliya idinka ka wasaarad ahaan arrimahaas ma kala hadasheen saadaasha iyo waxa ay ka digaysa qaramada midoobay dadkase laga yaaba inay saamayso abaartan iyo macluusha laga digayo qiyaas ahaan idinka maxay idinla tahay
ridwan waa mahadsan tahay horta horo qaramada midoobay annaga gaar ahaan hadda loo yaqaano hoja oo inta badan xiriirka arrimaha humanitarianka iyo waxaas ku lug leh waan ka wada fadhiisanay horaadda may horjeer as aragnay qorshahan ay hadda uga digayaan ama ay kusoo abaalinayaan inuu dalka laga yaabo inuu ku dhufto abaar ay ku dhufato laga yaabo bilowgiisa waxaa isla fiirinay inkastoo markii xukuumad ahaan la yidhaahdo wadatashi wasaaradaha ay wada kusaysay iyo wasaaradda gargaarka iyo markii ay wada yeesheen aynay usoo bixin in ay maxaa la dhahaa xaaladda sida bisha may looga digaayay ama culeyska farax badan leh oo la muujinaya inaysan inaysan jirin ayay macnaha inay inay yar ka yar tahay intaas ayay ayay ayaa usoo baxday maxaa ku ogaateen waa lagu kala waan kala annaga ka dowlad ahaan maanan mayna go-aansanin xukuumadda federaalka soomaaliyeed inay ku dhawaaqdo waxa loo yaqaano abaar ama saadaasheed inay ku dhawaaqda weli maysan go-aansanin wadatashi wasaaradaha ay khuseysay iyo xafiiska prime ministerka naftigiisa aan wada yeelana kadib laakiin inaan bedelkeeda waxaan isku hoolnay oo amarna nagu siiyey ra-isul wasaaraha jumhuuda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre in laga fikiro waxyaaba long term ama istraatiiji ah iyo sidii loo yar khataraha soo laalaaban kara soo laalaabanayo oo markasta la filinayo sidii loo daaweyn lahaa waayahay bedel meesha markasta cudurka la daaweyn lahaa in la sameeyo kahortag oo lalakay cudurkii macnaha la bi'iyo cudurkii wixii kalifaya la daaweeyo waayahay waa usoo noqonaynaa arrintaas laakiin sida aad adiguba ka warhayso qoysas aad u fara badan ayaa weli waxay ka soo kabanayaan xataa abaarihii labadii sana qaatay ee dhammaaday sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii ee ku dhuftay bariga iyo koonfurta iyo meelo fara badanoo dadka soomaalida ay degaan idinka ka wasaarad ahaan maxaa idii qorshaysan haddii weli aydan ku dhawaaqin in xaalad deg deg ah oo dhinaca abaaraha iyo macluusha dalka ay ku soo fool leedahay haddii arrintan ay dhacdo maxaa idii qorshaysan see doonaysaan inaga waxaa noo qors waa mahadsan tahay waxaan qorsheenay wasaarad ahaan waxaa loo yaqaano qorshaha gurmadka deg dega ah qorshe ah ayaan diyaarinay qorshahaas ay wada diyaariyeen wasaaradda gargaarka hogaaminaysay laakiin sagaal wasaaradood oo wasaaradaha loo yaqaano line ministerska ama kulugta leh arrimaha orodka lagu yeelan karta gobolka banaadir maamul goboleedyada shanta maamul goboleed gaar ahaan wasaaradahooda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka sidaa ka warqabtid shanta maamul goboleed saddex kamidana waxay leeyihiin wasaarada wasaaradayna la mataana oo ku magac ah oo la yidhahdo wasaaradda gargaarka maalinta masiibooyinka halka laba maamul goboleed ay leeyihiin midna hay-ad madax banaan oo shaqadan qabata u leey midna wasaaradda qorsheynta ay matasho inteenaas waa isku wada imaanay horaadii may ilaa labada wiiga u horreysay may waxaan ka fikiraynay sidii loo heli lahaa xukuumadda so federaalka soomaaliyeed iyo midda hadda jirta iyo kuwa ka horreeyaba waxaa inta badan lawada ogaa markuu dhib dhaco kadib in macnaha la qaylo dhaamiyo oo la yidhaahdo dhibkaasaa jiro la yidhaahdo dadkii afka labadiisa la yeeliyo waxaan ka fikirayna war waxaa dhibkaa intuusan dhicin ka hor ma lala imaan karaa qorsho looga hortegi karo marka qorsho oo aan horgeynay maxaa ladahaaye golaha wasiiradaba aan ka horjeedinay ayaan ayaan sameynay ka wasaarad ahaan wasaaradahaasi iyo gobolka banaadir xafiiska ra wasaaraha intaba ay nagula jureen yes waxaan rajaynaynaa isku duwid oo waxaa la sameeyey holaha gurmadka ah ee dowladda dhexe ay wasaaradda hogaaminayso taas oo la filanaayo in dhibka intuusan dhicin insha allahu in qof walba
haddii aan wakti helno waan ku weydiin doonaa qorshaha fog idinka degan in abaarahan aysan soo laablaaban laakiin hadda meelaha ugu daran ee ka wasaarad ahaan ama ka xukuumad ahaan aad isla tilmaanteen meelahee ka mid ah
walahi gobolada horta ugu daran oo cunnayarida ka jirto waxaan umalaynayaa inaad la socotid guud ahaan khariidooyinka saadaasha cuntayarida waxaa loo yaqaana i d c ama food insecurity-ga mar haddaad cod weydiinaysid gobolada hadda ugu badan oo la filanaayo inay cunnayarida saamayn badan ku yeelato ilaa sideed gobol ayaa nooga nooga qorshaysan oo ugu horeeyo owdal sanaag bari sool nugaal mudug galgaduud iyo hiiraan iyo qeyb ka mid ah oo bakool iyadana la filanayo laga cabsi qabo oo hadda maraayo qiimeynta loo yaqaano crisis-ka maraayo dabcan waxaan umalaynayaa si wax looga fahmo waxaa jira marka la qiimeynaayo cuntayarida iyo wixii lamida marka la qiimeynaayo waxaa lagu qiimeeyaa halbeegyo la yidhaahdo i t c taasoo micnaheeda level ah levelka koowaad levelka labaad levelka saxaad levelka afraad levelka shanaad ah hadda xilligan dalka guud ahaan levelka saddexaad oo ayuu ayuu ka wada baxay afraad iyo shanaad ayaa ayaa lagu jiraa oo afraad iyo shanaadkana uu macnihiidu uu kala yahay in walaac uu jiro ama maxaa ladahaya xaalad degdega dhibaato ay jirto ama loo baahan yahay gargaar degdega in dadkii la gaarsiiyo waa garta sideed sideed marka ku maareynaysaan gurmadka degdega aad sheegtay inaad dadka gaadhsiinaysaan waxaan la socdaa meelaha qaarkood maamulkiina ma jooga meelaha qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay hoos yimaadaan ururka al-shabaab
sax waa runtaa waa umalaynayaa kow maahan inay xukuumadda federaalka soomaaliyeed ay maanej garayso ama ay maamusho haba dhibaato dadka haysata ay ka jawaabto waxaan umalaynaa laba kun toban iyo todobadaa lasoo maamulay waxaan xibin ka ahaa guddigaas qaranka ee gurmudka abaaraha waxaa lasoo maamulay laba kun toban iyo sideedda dabcan meeshii ay dowladda federaalka ay daaragta u gaari karto iyo meeshii ay dowladda maamul goboleedka iyada matasha ay gaari karto labadana dee waxaa loo gaari karaa si muuqato meeshii markaas aan la gaari karin jidad fara badan oo dadka masaakiinta wax lagu gaarsiiyo ayaa jirto marka ma waxaad leedahay waxbaad ka barateen abaarihii ugu dambeeyey ee dalka ka dhacay absolutely cashiro badan aan ka qaadana waa cashirada nagu kalifay hadda inaan ka fikirno in lala yimaado qorshe ka horeeya intuusan dhibka dhicin ka hor in lala yimaado waxaan inay dalka soomaaliyeed markasta aan lagu haynin waxaa loo yaqaana emergency-ga oo lala yimaado qorshe fog oo arrintan looga hortegi karo qorshahaas uu amray sida u dhaqsiyaha badan loo soo diyaariyo uu amray
idinka idinka ka dowlad ahaan ma ku qanacsan tihiin sida hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah ay uga jawaabaan abaaraha ku dhufta soomaaliya mise waxaad leedihiin sidii loogu talagalay iyo sida ay wax u wadaan ma ahan wax xukuumaddu ay ogoshahay siyaasad ahaan
dabcan dabcan siyaasad ahaan xukuumaddu way ogoshahay sida hay-adaha ushaqeynayaan laakiin markii laga markay in hay-adaha dadka ka shaqeeyaan oo dadka masaakiinta wax gaarsiiyaan laakiin marka laga fiiriyo dhinaca loo yaqaano wax ku oolka iyo tiradii la rabay iyo dadkii la rabay iyo micnihii la filana laga rabay in hay-adaha dadka ay kasoo kabanayo dhibaatooyinka ama abaaraha inay gaadsiiyaan laga filanayay sax ma aha oo waxaa markasta kala badan sheegidda iyo iyo realityga meesha ka jirto farqiga udhexeeyo sidoo doona ha ku dhaco maxaa ladahay farqigaas in anaga naftirkeena meel kasta aana gaari karin qeybaha ka noqoto laakiin waxaan umalaynayaa qof kasta oo soomaaliya wada ogyahay adigu waktinada kasoo qayb qaateen ummadaana way soo gacan qabteen waxna way way way tareen dhinaca kalena dee qofkii wax taray gaabis macnaha la-aama noqonaayo meelo badan oo gaab ka jiro wuu jiraa shaki la-aan waayah ugu dambeyn mukhtaar waxaad ku celcelisay arrimaha la xiriira qorsho arrimahan abaaraha marka laga hadlayo aanay dalka dib ugu soo noqon in aad ka fakertaan oo aada dejisaan haddii isla arrintaas aada xoojiso bal maxaa diidanay kula tahay in abaarahan aad ka hortagtaan marar fara badan qorshahan waa ku celcelisaan abaarahanna sanad walba ama labadii sana mar ama saddexdii sana mar ay soo noqnoqdaan maxaa diidan qorsho hirgala oo looga hortegi kara abaarahan inaysan soo noqnoqon inay dowladdu la timaado
waa waxaan umalaynayaa ridwan wax diidayo ma jiraan laakiin wax walba waxay u baahan yihiin in laysku hoolo waktina la geliyo waxaan umalaynayaa xukuumadda hadda jirta xukuumadda federaalka soomaaliyeed oo hadda horkacayo mudane xasan cali kheyre waa xukuumaddii ugu horreysay oo samaysay jaangoon ama tubo wax la yidhaahdo oo wasaaradaha lagula xisaabtamo oy wasaaradaha kula imaanayaan qorshahooda lagula loogula xisaabtamaayo kuwaatar kasta wixii loo dhiibay ama jaangoyntii loo dhiibay ma la yimaadeen mase lama imaanin waxaa moodaa marka dhibka ewel gaabka jira ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa qorshooyin cadcad ay wasaaraduhooda leeyihiin oo teemgaraysan oo lagula xisaabtamaayo darafka kale aad macnaha uma uma jilin dabcan wuxuu ahaa nin walba uun iyo wasaarad kasto intii ay tabarteeda qaban karto inay qabato laakiin hadda tabartaada ama ha noqoto ama aysan noqonin wasaarad kasta waxaa la siiyey ama loo jaangooyey sar laga rabo inay macnaha iisheeg ay fuliso tusaale ahaan hadda dabcan dalku culeyskuudu iska wada qabaa ama jilic fragility guudaa iska jiro hadda waxaa la amray bishaan may haraan wasaa oo wasaaradda biyaha oo saameynada ugu xooga badan leh qeyb ka ah haddii la maanisgareeyo biyaha dalka dalka dhibka haysto waxaa waaye laba brobleema soomaalida macnaha ku dhacda xilli inay maxaa ladahay abaar ka sheeganayaan oo markii roobkii iyo la waayo oo dalagii soo bixi waayo dhibaatadii abaara laga sheeganaya haddii roobka uu yimaado islamarkii fatahaada laga sheeganaya dhibkana waxau ku dul wareegayaa marka mismanagementiga biyaha dalka biyaha dalka ayaan maanisgareysnayn laakiin haddii biyaha dalka la maanisgareeyo oo webiyadii la maanisgareeyo oo ceelal loo sameeyo meelaha ay biyo la-aanta baasa ka jirto iyo biyo qabasho meelaha roobka qabanayo macnaha maxaa ladahay aanan ka jirin webiyada lahayn in loo sameeyo biyo qabasho loo sameeyo waxaan aaminsannahay in cudurka weyn oo soo noqnoqdo afar labaatan saac inuu inuu inuu inuu yaraan karo ama baabi'i karo waxayna ahayd talada aan golaha wasiirada ka horjeedinay haddaan nahay wasaaradda gargaarka imaaradda masiibooyinka taasoo ugu muhiimsan kaabayaasha dhaqaalaha in la kabo wax soo saarka dalka oo ugu weyn yihiin beeraha iyo xoolaha iyo in la maareeyo biyaha marka labadaas la helo cudurkan wuu daawoobaya haddii labadaas la waayo laakiin cudurkan ma daawoobayo labadaasna hadda waxaan rajaynaynaa in la in laga howlgalo qorshayna la imaan doontaa wasaaradda waxaana maalgeli doono oo haddaba wadahadalkeeda noo noo wada socdaa walibankiga aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga mukhtaar mahadsantaha toddobaadkana dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan uga hadlayay xaaladaha dhinaca abaaraha laga cabsi qaba inay ku soo wajahan yihiin soomaaliya waxaana barnaamijka igala qaybgelayay mukhtaar sheekh xuseen jimcaale oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowladda federaalka soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji